dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaayo oo aad ka dhegaysataan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartes barnaamijkan toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa heerka waxbarashada dugsiga sheikh ooya ayaa magaalada jowhar barnaamijka waxaa igala qaybgali doona qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsiga macalimiinta iyo maamul ku-xigeenka dugsiga balse intaan u gudagelin fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo saare cabdi xuseen dhankayga farsamadana waa injineer saki sidaad hordhac barnaamijka u ku maqasheen ugu horeyn waxaan siin doonaa qaar ka mid ah ardayda iyo macalimiinta wax ka dhigta dugsiga hoose dhexe sare ee shaqooyaye kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada raadiya isnaa adigoo ku bilaabaa magacaada waa ku dhawaha magacii waa xasan axmed maxamed waxaa ka mid ah ardayda sheekh ooyahe school primary and secondary school n xasan bal inoogu warbixi fasalka aada dhigato iyo heerka aada hadda ka joogto iskuolka walaa fasalka aan dhigto form two waaye heerka waxbarashada waxaan ka taaganahay dugsi sare ee form two waxaana ka mid ah ardayda sheeqooyaye aan anuu u hadlayo mid ka mid ah ardaydaasi walaahi iskuolkan waxaan kasoo bilaabay isagoo dugsi sare iyo dugsi dhex aan waxba itixaan aan galin aan kasoo bilaabay kadibna waxaas ilaahay qadari inaan imtixaan u galno hirshabeelle qeybta fasalka sideedaad aan sidii aan ku gudubno ilaa haddana heerka waxaa maroona dugsiga fasalka labaad ee fumtu aan ku faraxsana ka waran maadooyinka aada ku barato dugsiga maxay kala yihiin
walaa maadooyin badan oo kala duwan waay laba iyo toban maadan qaadanaya sida maadooyinka chemistry physics xisaabta juqraafiya taariikhda tarbiyada iyo carabi iyo soomaaliya dhammaan waxaas waa qaadanaa dugsi waa ka socdaan hab dugsiyad kale si ay u socdaan unankana u soconaa waa gartay asal ahaantaada marka ma waxaad ka mid ahayd ardayda lagu furo dugsigan ama waxaa jira goobo kale inta aad wax kusoo baratay kadibna aad xaruntaas oo be wallaahi xarun kale ma gelanba waxaan ahay dadkii iskuulkan usoo dhabar aday ahay anoo yaraa lee keenay oon waxba ku weyn iskuulkan oo maxaa la dhihi jira oo imtixaan dowladda inuusu galay insan kale wallaahi baa iskaa juri ilaa waxaas qadareenaa oo maanta tobteen oo ka mid noqono iskuulaadka oo dowladda ay khaasku leedahay oo imtixaan gasho marka waan haddana ma ah wax soo bilaabay yaraantiyaa soo bilaabay fasalka afaraadaa kasoo bilaabay ilaa haddaa dhigtahay wallaahi wax qarash oo hadda oo maxaa la dhihi jiray oo iga bax maaha malaha qarashaadka macalimiinta dugsigaba ayoo macalimiinta aan lacag wax lacag la siinayn aan iska dhigi jirnay sideen maamulaana uusan wax buqaadanayn oo anayna beesala-aan aan ku dhignayn ayana waa mahadsanyiin waanu soo dhabar adee maadaama hadda iskuulka dowladda macalimiin keenti macalimiintaas qaar ayaa dowladda lacag siisaa laakiin maamulaha ilaa hadda wax lacag siiyo amase dowladda ay gacanta ku haasma erg saaseetaan weli bees banaa la qaado bees la-aanan ku dhiganaha waa gartay rajo intee la eegaad ka leedahay inaad ka gaartay heerka waxbarashada heerka waxbarashada wallaahi ilaa iyo babasoor inaan noqdo arjeenaa waayo maadaama oo hadda oo iskuulka aan bees wax bees laga qaadin waxaan rajeynayaa inaa weli aan kusii dhigin bees la-aan wax ku barata isdiin oo beri ka maalba haddee ee xaalad adag oo isoo marto saa isku farsamee hadda laa garab waxaan ka haysana iskuulka wax bees ama ku dhigano bees la-aana ku dhigana waayna ku mahadsan yihiin kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabay magacaaga waa dhawaaha barnaamijka magacii waa saciid ibraahim daawud oo digta iskuulka shiiqooyahay fasalka waxaa ku jira foomtuu gaar ahaan fasalka waxaa kusoo bilaabay koowaad ilaa hadda waxaan tagnaa heer sare dugsi sare waxbarashadana aad iyo aad ugu- ugu dhiirigeliya waxbarashada waa gartaa yani sicid markaaga horeeyaa kugu dhiirigeliyay in aad wax barato waalidkay ugu dhiirigeliyey inaan wax barto oo dadkay anfaco iyo waalidkay saas waalidkay u dhiirigelina inaan wax barto ka waran qaabka waxbarashada dugsiga aad hadda dhigataan qaad aad aad u fiican oo wanaagsan oo macalimiina joogto macalimiin oo waxna barto waxna fahansiiyaan joogaan kuwa kala duwan macalimiintaas macalimiinta oo aad waxna fahansiiyaan waxaa ka mid ah macalimiin oo dalwada keentay iyo kuwa hore u joogi jiray oo macalimiin oo oo aad waxna fahansiiyaan jooga En ka waran xiriirka idinka dhexeeya macalinka maadaama aad ku jirtaan dugsigii sare gruub aanu sameeya waxaan wax ku barana wax ku fahansiina iskuulkan haddii imaano waan usi dhiigara waxbarashada wax lacag mana la qaado waxbarasha filiya ku barana lacag macalimiinta iyo waxbartay iyo waalidiinta kusoo daalay waxbarasha aad ugu dhiirigeliyeen inaan wax barto waxaan ku mahadsantihiin barnaamijkan aad liwduwaayo En kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga Een, waa mahadsan tahay magacayga waa cabshi muxudiin geese Een, waa mahadsantihiin een, qaabka booqashada maanta aan soo booqateen idaacad sanaay soo dhawaada
En waa mahadsan tahay bal inoogu warbixi shaqada aad halkan ka qabato
Een, maasha allah een, aniga waxaa ka mid ahay een, macalimiinta ama baryaasha wax ka barto iskuulka hoose dhexeesteeda ee shiiqu u yahay ee xaafadda buursheekh ola maadooyinka aan dhigo way farbad yihiin Ee, waxaa ka mid ah ee, maadada englishka oo dugsara uu qoro iyo technology iyo maadada businesska sidaas maado dugsara uu qora Ee, dugsiga dhexena maadooyin kale u dhigaa jiro waxaa ka mid ah maadada cilmi bulshada iyo af soomaaliga iyo iyo fasalka sana- shanaad oo maadada af soomaaliga u dhigo En waa gartay en bal ka waran qaabka ardayda aad u wada xiriirtaan iyo fahankooda
Een, waa mahadsan tahay Een, ardayda een, si wanaagsan oo la xiriirnaa Een, ardayda inkastoo ay isku mid een ardayda maasha allah waxaa j- een, iska f- aadba ardayda isku fahmaan marka ardayda isku fahanka iyo kuwa isku fahanka ninba wujmac waa loola macaamila hadba qof si wuxuu fahmi karo ha wuxuu fahansiinaa waa gartay maadaama aad ka dhawaajisay ardayda in aysan isku fahan ahayn midna fahankiisa uu furan yahay midna uu fahankiisa hooseeyo hadday dhacdo ardayda aan fahankooda furnin waxyaabaha aad u sameysaan maxaa kamid waa mahadsan tahay Een, ardayda fahankooda oo een, aan fududeen ama cu- culus yahay fahanka een, waxaan sameynaa een, ardayda oo fahankooda fudud yahay ardaydaas qaabka wuxuu fahmayin muu fahansiin karin Een, ardaydaas waxay qasban tahay oo cashirada si ciyooda fahmayin Een, ardaydan oo fahamku adag yahay qaabka waxu fahansiineyno ama qaabkaas ardaydaas aan ku beesgaraynayna ardayda oo fahamku culus yahay aa- sharaxaad aan ku beesgaraynayna qaabka waxu fahmayn in ardaydan kale fahamkooda fudud yahay waa dadkan waa la qabsan karaa laakiin ardayda fahamkooda fudud in ardaydan fahamku culus ma la qabsan karto marka sidaas darteed een, sharaxaad waxaa lagu beesgarayaa ardayda fahamka oo adag tahay waa gartay muddo intee la eegaad macalin ka tahay iskuulkan shii oo yaay Een, horta macalinimada horta an waxaa kamid ah waxaa kamid ah ardayda iskuulkan dhigi jirtay Een, waxaan kasoo bilaabay heer dugsi hoose iyo dugsi dhexe Een, xilligaas iskuulka ma lahayn dugsi sare een, la- ma- hadda dugsi sare yeeshtay Een, haddana nasiib wanaag waxaan ka mid noqday macalimiinta iskuulkan aad wax ka dhigta waa gartay En maadaama aad ka dhawaajisay in aad dhigto maadada teknolojiyada maadadaasi waa maado xoogaa aada u adag ka waran caqabado aad kala kulanto ma jiraan dhankiia ardayda maasha allah waa waa jiraan laakiin ma badno Een, maadada maadaama eh, dugsi sare oo maadada technology english ay ku baxdo haddana maado oo i t waayo oo iska dhib badan Een, ardayga hadduu oo i t ama computerka ama agabkaas u haysanin fahamka way ku adkaanaysaa laakiin ardayda inta badan ma haystaan waa arday iska danyare computer inay gadaan ma awoodaan Een, arday qaar way jiraan xarumo waxaa jirta oo brifadyo oo computerska lagu barto oo ay bybratic aani oo bartaan Een, ardaydaas waa u fududaanaya markaa cashirka aad u sharxaysid u shar u fududaanaya laakiin ardayda aan haysanin een, ama aan dhiganin computerka barashadiisa way ku cuslaanaysaa qaabka ardayga wuxuu fahmane een, maadadaas technologiyada way way- way ku adkaanaysaa ilaa maadada boqolkiiba sagaashan waa practical Een, inta kale waa sharxaad Een, baaqa aan diraa waxay tahay een, iskuulka waa iskuul maxaa la iska een, f- dowlad gacanta ku hayso Een, macalimiinta qaar ay joogaan waa laba qeyb iskugu jiraan waa qeyb good iskuula iyo qeyb dowladda Een, aniga waxaan ka mid tahay macalimiinta oo dowladda federaalka oo saddexda kun la qaaday sanadkii hore lasoo dhaafaya Een, iskuulkan ardayda dhigato wax fee ama lacag qarash laga qaado malahan Een, dowladda waxaa baaq u dirayaa in iskuulkan eh, wuxuu u baahan yahay wax badan oo u baahan yahay een, dayactir oo u baahan yahay fasal cusub lagu soo kordhiyo u baahan yahay hadda fasalada way buuxaan iskuulka wuxuu leeyahay shanaad ilaa form two form two oo duhur eh, oo galab eh een, duhurtiina waa buuxaa een, sanadka soo socdo een, ardayda form three noqonayaan glass looma hayo haddii sanadkani iskuulka loo keenin een, fasalo dheeraad ah ama ardayda ama fasal lagu soo kordhi waayo sidoo kale een, dowladda waxaa kacodsanayna inay noo keenaan een, agab ama qalab een, oo qaybta oo ardayda wax ay ku baran karaan haddii ay noqon lahayn computero marka ardayna waa dad iska dan yar ma awoodi karaan inay maxaa lahay agabkaasi soo gataan ile een, ardayga hadduu awoodi lahaa een, ma free ma imaalin isku cunuga boqolkiiba sagaashan ardayda maan dhigid waxay u badan yihiin arday iska dan yara oo barkacyaal ah oo kaamamkan ama tuulooyinka oo johros yimaada oo kasoo qaxay saasay u badan yihiin marka iskuulka ee, macalimiinta dhigta kusoo dhawar adeegtay min dugsi hoose kasoo bilaaway ilaa dugsi dhexaad qaar ilaa form waxaan taaganahay heer oo form two eh marka dowladda waxaa u baaqaynaa inay ardaydan ama iskuulka oo qalabayn ay ku sameeyaan hagaag markana waxaan soo dhaweynayaa maamul ku-xigeenka iskuulka sheekh ooyahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن مقعيقة وحسن عبد الله عثمان إن تيتلك أنك هاينا ومامل كحيقين دكسي هوسا دحي سري شغوياي إلهي بان مهد إسكاله الله سو نقدق أمة محمد مسلمين waxaa kaloon mahad uu celinayaa anagoo ka faa-iideysanaya fursaddan maanta lay siiyey idaacadda isnaa i siisay khaasatan wariye sahro cabdi xuseen aada iyo aada ayaan ugu mahadinayaa aada iyo aadaan usoo dhaweynayaa tahay maamul bal inoogu warbixiya asaaska dugsiga iyo baahiyaha ka jira Een, horta haddii aan kaaga bilaabo dugsigan hoose dhexe ee sheekh ooyaaye wuxuu ka mid ahaa dugsiyadii hore ee dowladdii siyaad barre waa dugsiga keliya ee xaafadda buulasha ku yaallo burburkii kadib dugsiga waa burburay waxaa u istaagay culamaa u diinka dhallinyarta haweenka xaafadda buulashiiq uu horseed u yahay khayr alla ha siiye al-ustaad cabdirashiid xasan guure oo ahaa maamulihii dugsiga hoose dhexe ee sare ee sheekh ooyaaye u istaagay burburkii iyo jajabkii inuu ka dhigo xarun waxbarasho ilmaha danyarta ay wax ku bartaan ilmaha agoomanka ay wax ku bartaan ilmaha aan viiga iska bixi karin ee iskoolada lacagta leh ee maxaan ku sheeg wax ku bartaan iskoolkan waxaa la furay laba kun iyo lixdii ayaa dib loo habeeyey asigoo burbur ah ilaa maanta oo ay tahay labada kun iyo labaatan iyo afar siddeed iyo toban sano wax lacag ah ardayda lagama qaado lacag la-aan ay ku dhigtaan dugsiga marxaladooyin fara badan ayuuna soo maray heerar fara badan uu soo maray macallimiinta waagaas lagu bilaabay lacag la-aan ay ku dhigaayeen ayagoo carruurtooda walaalahood u danayhayo waxbarasho la-aanta meelaha ku haysato iskoolkana aan v iska dhibi- bi- bixi karin inay u istaagaan macallimiintaas dhowr sano ayay macallimiintaasi volunteer ku shaqaynayeen ilaa markii dambe labada kun toban iyo saddexdii ay yimideen iskoolka macallimiintii gootooda iskuol macallimiintaas gootooda iskuol ilaa labada kun iyo labaatan iyo saddexdii ayay haayeen dowladdaana wax sii jirtay hay-ad ayaa wax sii jirtay oo r r c la yidhaahdo labada kun labaatan iyo saddexdiina waxaa naloo keenay macallimiintii qaranka ee ay dowladda federaalka noo keentay ee saddexda kun ahaa ayaan macallimiin ka helnay iskoolka dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare saddex intaba waa shaqeeyaa labada gelin wuu shaqeeyaa subaxdii ilaa iyo hirtigii hal saac ka bilow ilaa lix saac lix saac iyo bar ardayaa dhigato lix saac iyo barna arday kalaa soo gasho ilaa iyo toban saac ayay dhigtaan labadaas gelin oo iskoolka u shaqeeyaa baahiyaha iskoolka u qaba aada iyo aaday u fara badan yihiin iskoolka waxaa ku jiro iyo ay farajana leedahay lacagay qaadataa maamulaha haddii aan kaaga hadlo wax lacag uu ku qaata ma laha boqol dollar ayay waxay siinaysay r r c ay ada la dhahayay boqol dollar siinaysay waa maamulihii dhammaa ee iskoolka biyaha asaa bixiyo korontada asaa bixiyo iskoolka wuxuu u baahan yahay dayactir aad iyo aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay dhismo aad iyo aad iyo aad u weyn toddoba qolaa ku taallo hal qol waa dugsi qur'aan oo ilmaha lagu soo barbaariyo lix qolna waa qolosha ay caadi ku dhigtaan ilmaha sanadkan form two ayaa noo fadhiyo iskooladana waa lix qol dayactir weynuu u baahan yahay iyo dhismo haddaanan la helin dhismo sanad damba form tria imaanayo dhismahana aad iyo aad ayuu ugu yaryahay caqabooyinka waxaa ka mid ah dayactir aan u baahan nahay haddii aan ahay maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee sare sheeqooyaye waxaa kaloo u baahan nahay dhismo dhul weyn waan haysanaa alxamdulilaahi dhismihii ayaan u baahannahay insha allahu tacaala maasha allah wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iskoolkan ayadaa gacanta ku hayso dadaal fara badan way noo muujiyeen haddaba macallimiin inoo keeneen oo ilaa iyo dugsi sare dugsi dhexe dugsi hoose dhigo waa la wadaagnay waana noo yimideen wayna noo ballan qaadeen in ay maxaan kuu sheegaa wax nala qaba doonaan oo ay dhisi doonaan dayactir iyo dhisma intaba garta waxaa jirta qeyb qoodin ah oo ka samaysan dugsiga iyadana dhankaas yaa idinka taageero
alxamdulilaahi waa run quudin ayaa noo socoto dugsiga hoose dhexe sare sheekh ooyaaye waxaana quudintaasi bixisay w f b iyadoo ay soo martay wasaaradda waxbarashada ee hirshabelle ayadaana noo keentay dowladda wasaaradda waxbarashada ee hirshabelle ayadaa noo keentay quudintaas w f b xaggeeda ka timid aad iyo aad iyo aad ayayna maxaan kuu sheegnaa ay wanaag noogu tahay quudintaas markaan quudinta helnayna waxaa noo yimideen ilmo fara badan oo maxaan kuu sheegaa iskoolka wuu tarmay wuu batay ila al aanana waa socoyaa quudintaasna ilaaha mahad iska leh quudintaasna way noo socotaa maasha allah waa garta wax ma inoogu sheegi kartaa tirada arday guud ahaan ee dhigato iskuulkan
tirada ardayda ee iskoolka dhigato waa laba boqol iyo sagaashan arday sanadkan hadda markii la furayna boqol iyo konton arday oo cusub ayaan hadda qabannay welina way socdaan ardayda boqol iyo konton arday ayaa hadda aan qabanay oo cusub welina way socdaan oo weli diiwaangelintii ayaan haynaa ardayda aan qabannay waa waa galabtii ardayda aan qabannay waa ardayda galabtii ah oo koobaadyo labaadyo saddexaadyo ilaa afraadyo waay ugu dambeyn maxaad baaq ood ujeedin lahayd bulshada ku dhagaysanaysay maamulka hirshabelle
maamulka hirshabelle waxaan u jeedinayaa inay dugsigan hoose dhexe sare sheekh ooyaaye ee xaafadda buulashii ku yaalla dugsiga keliya ee buulashii ku yaal u yahay inay fiiro gaar u yeelaan ay u lahaadaan inay maxaan kuu sheegaa gacan qabtaan inay hiil iyo hobaalba ay la kor istaagaan macallimiin waxaa jirta hadda ee maxaan kuu sheegaa r r c ay wax sii jirtay ee hadda lacag la-aan ku dhacday lacagtii ay ka go'day shaqadiina haayo macallimiinta qaranka way shaqeeyaan lacagtoodana waa qaataan laakiin macallimiintii goobtoodii iskuul ka timid ee r r c ay wax sii jirtay lacagtana ka istaagtay haddana waxbarashadii haayo inay fiiro gaar ah u yeeshaan macallin soo dadaalay siddeed iyo toban sano ku dhowaa soo dadaalayay haddana mushaarkii ka go'ay waxbarashadiina haayo inay fiiro gaar u yeeshaan waxaa kaloo aan maxaan kuu sheegaa aan baaq u dirayaa xaafaduu ku yaallo dugsiga hoose dhexe saree sheeqooyaaye ardayda lacag la-aanta lagu baro inay keestaan waalidiinta ilmahooda dugsiga hoose dhexe sare sheeqooyaaye taasoo ay ka socoto waxbarasho lacag la-aan ah waxaan baaq dheer u dirayaa dowladda federaalka hirshabeelle iyo xaafaduu ku yaalla boolashiiq waalidiinta inay dugsigaasi hiil iyo hoob la istaagaan guudahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada raadiya isna oo aan toddobaadkan ugu hadlaynay heerka waxbarashada iskuulka sheekh ooy ayaa magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaad na socodsiinaysa anigoo asaare cabdi xuseen dhankay farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaa i nabadgelyo